maamulka gobolka banaadir ee dhaqanka ka dhigtay boobka hantiday dadka gaarka u leeyihiin iyo boksaskay dadka shacabka ah ku leeyihiin degmooyinka gobolka banaadir ayaa wuxuu markani soo saaray amaray dad badan la yaabeen islamarkaana ugu goodinaya dadka ku dhaqan degmada kaxda ee gobolka banaadir guddoomiyaha degmada kaxad ugu magacaaban maamulka banaadir cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan ayaa wuxuu sheegay in boosaska aan dhisnayn ee degmadaasi ku yaalay siini doonaan saraakiisha dowladda federaalka islamarkaana uu dhulkaasi noqon doono miday dowladda la wareegtay haddii ay dhisan waayeen dadkii lahaa guddoomiyaha kaxada ayaa wuxuu shacabka u sheegay in dhulkooda uu yahay mid ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u adeegsadaan laynta ciidankooda iyo saraakiishooda isagoona tiibaaxay in boosaskaan dhisnayn ee degmadaasi ku yaalay u aqoonsan doonaan in uu yahay dhul ay al-shabaab leeyihiin waa kan isagoo shacabka goodis adag oo ku aadan inay dhulkooda dhacayaan hawada u marinaya kuna eedanaya inay yihiin kuwa sharyi halaag u soo jiiday ciidankoodanay ku baabeen dhulkooda ninka iskale jidka laamida saaran boqol dolar ama laba boqol kala baxay maantana laba boqoloo kunuu maraa labaatan wiilla waa lagu dilay haddaba booskaaga shabaabuu isu bedelaba saacaddaa laga bilaabo hebelow booskaagii maalin kasta miinaa la geliyaa toban wiiluu naga qabaa toban baabuuruu naga qabaa nin boos bannaan meel ugu yaallo wuxuu noo galaba male oon shar ahayn booskiisaa bannaan dhibaata nagu yahay booskaaga miinadii la geliyey aruurta odaygii ay dishay ama sargaalkii soomaaliyeeda dishay aruurtiisa ayaan siin doonaa haddaada dhisan waa baaq caadi oon u diraaya dadka boosas kale dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho iyo guud ahaan goobaha ay kaarimiyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada shisheeyaha dalka ka dhisay ayaa waxay la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan iyagoona mar walba laga dhaca boosaskooda iyo guryahooda dhowaan ayeen ahayd markii dadka ku dhaqan deegaankai celasha biyaha ay dhigeen mudaaharaadya looga soo horjeeda boobka ay dowladda federaalka kula kacayso dadka halkaasi ku dhaqanaa muddada dheer iyadoona ay kaamirooyinka saxaafadda soo bandhigeen gawaarida cagafta loo yaqaano ay ciidamada dowladda federaalka ku jirayaan guryahay dadka rayidka ah leeyihiin